shirkunya weliba loonkodooda ee istaraatiijiyada qaranka ee ilaalinta taakuleynta iyo xalka waare ee barakacyaalka qaxootiga oo lagu qabadayo magaalada baydhabo welibana sii wada jiray xanqabaan qaabiyana hay-adda barakacyaalka qaxootiga koonfur galbeed iyo hay-adda barakacyaalka qaxootiga dowlada federaalk soomaaliya kaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo dowlada koonfur galbeed soomaaliya qobe isaaq xuseen iyo shirkada furya ku hadalay ahmiyada kulanka taa kadib run ahaantii maanta farxad weyn ayay noo tahay inay noo qabsoonto hawshan aadka muhiimka u ah ee maaragtay ay soo agaasimeen xafiiska qaranka ee maxay ahayd maragxayaasha runtii sida la wada socdo soomaaliya maanta waxyaabaha ugu weyn ay la tacaalayso mise challengiga ku ah waxaa ka mid ah arrimaha barakacyaasha displacementiga taasoo keentay maaragtay duruufo iyo maaragtay context aan ku noolnahay runtii dadaalada waan uga mahad celinaynaa commissionka ay wadaan waana runtii shaqo qaran oo maaragtay dowladnimada iyo dadka iyo annaga dhanna anfacaysa marka hore waan ku bogaadinayaa saan ognahay soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada maaragtay dowladnimadeeda hadda ay soo kobcayso marba marka ka dambeysana waxaa xoogeysanaya institutionskii serviceka dadka u qabanayay marka sida la ogyahay soomaaliya barakacyaasha ku nool waxaa lagu qiyaasaa saddex dhibic lix milyan oo barakacyaal ah bulshada iyadan waxaa laga rabaa kaalinteeda sababtoo ah haddii naftirkooda aynan ku fekerin methodologigii mise way outkii ay brograamkaas dadkooda u caawi lahaayeen runtii waa dhibaato saan ognahay degmada baydhabo waa meesha labaad ee hostigareysa barakacyaasha ugu badan guud ahaan soomaaliya marka laga yimaado gobolka banaadir gudoomiyaha qaxootiga barakacyaalka dowlada federaalk soomaaliya safiya xuseen maxamuuda iyo ku hadalay sidii laan caawi lahaaya dadka danyarta shaqooyinkan ugu yimaad xafiiska ayaa waxaa ahayd istaraatiijiyadan toolo ama qorshaha qaran ee waxuqabadka qaxootiga barakacyaasha iyo dadka dib usoo noqonaya iyo bulshada la nool waxaan rabnaa annagoo dhammaystiran oon kala har lahayn hadday noqoto dowladda dhexe dowladaha memberka ka ah dowladda shacabka kala duwan civil society-ga bulshada nugul oo ayagu dhibaatooyinka soo gaareen walaalaha caalamka ee habeeni maalinna caawinaya walaalaheena aqoonta lah ee ayaguna mataqaanaa meelaha ay dowladda gaari karin iyo meel walba habeeni maalin u taagan wuu soo kabacyaa maalinba maalin ka dambeysa wuu kobcayaa shalay iyo intaynala joogi doono waxaan doonaynaa inaan idin dhagaysano si dokumentigan uu u noqdo mid adiga kaa turjumaya gudoomiyaha qaxootiga iyo barakacyaalka koonfur galbeed soomaali cabduqaadir cali axmed oo kulanka markiuusa ha dhammaadiyo weliba uusa la hadalaya warbaahinta welibana uusa ku warbiyay walyaabaha ku bahiya shirka
waxaa intaasi la samaynayay tala bixin iyo waxyaabo lagu darsan jiray oo ah taladaas oo istaraatiijiyada loo soo bandhigay inuu qof weliba uu ka geysto waxa asaga fikirkiisa uu yahay isagoo ku cabirayo halbeegga istaraatiijiyada waxaana la ururiyey aragtiyo kala duwan kuwaasoo lagu sii xoojiyey oo qaab dhismeedka ay u samaysan yihiin ayagoo qof walba fursad la siiyey inuu hadlo si daahfurnaan ay ku dhisan tahay uuna ku cabirayo waayo aragnimadiisii aragtidiisii